أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم ولو شاء الله لعنتكم إن الله كان عزيزا حكيما إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وصلى اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan can ilkhamri khamrada inay xalaaltahay inay xaaraam tahay iyo wanaaggeed waxmideed iyo walmaysiri qamaarka qul waxaa tidhaahdaa fiihimaa waxaa ku sugan idmun kabiirun dembi weyn iyo wa manaaficu linnaasi iyo nacfi dadka ugu sugan laakiin wa idmuhumaa dembigooda akbaru ka weyn min nafcihimaa nafcigooda casharkii horaan sii akrinay oo khamrada waxaa weeye maraaxil bay soo martay oo gaalada ama mujtamacii jaahiliga khamrada aada baa loo cabi jiray dadkii marka iyagoon caqiidada ka dhisnayn oo aliya rasuulkiisa aan isu dhiibin haddii hore khamrada looga xarimo kama tegeynay odhan lahaayeen markii iimaankii caqiidada laga dhisay ayaa markaas ka bacdi ayaa waxaa la bilaabay khamrada sha'nigeeda in la sheego marka dadkii cuqaashaha iyagaa isweydiinaya warbahasha dadka sakhraaminayso qofkii dhamma axmaq ka dhigaysa maxay tahay bal rasuulka aan weydiino markay weydiiyeen waxaa la yidhi haddi de manaaficna waa leedaha dhibna waa leedahoo manaaficeeda xoogaa qofku marka uu cuno ee hadmigay u fiican tahay dhahaan qofka habi habi oo qof faraxsan ee ka dhigaysa oo beenbeena waxyaala saasaa la sheegay dhibaatana way leedahay oo hadda caqligii bay qaadaysa qofku qofku rabo u dilayaa fawaaxishoo ku dhici karaa waa qof aan caqli lahaynoo hadhow waxuu ka xishoonaya lama arko fawaaxish midda ugu xunboo ku dhici karaa nacam sida la sheegay dad badan iyagoo sakhraansan iska dhaaf wax kale dadkii maxaarimtoodaa xataa inay qaar badan ku dhaceena la sheegay sababtoo qofkii cof caqli ma lahan waa xayawaan wa soo maaha wa idmuhumaa dembigooda akbaru ka weyn min nafcihimaa marka waa kasoo sheekaynoo sharciga waxaa weeye tadaruj ayuu waxa u bilaabay tartiib tartiiboo hal mar dadka haddii lagu soo kadiyo iyagoon diyaar ahayn waxaa weeye hadhow waxaa dhici karta dhibaata inay ka timaado marka dee khamrada waxaa lamida qaadka iyo waxa lamid oo daroogaadka iyo hirowiinka waxaasoo dhan waa la mid wa kabacdin hadda marka waa la xaray markay saxaabadu haddana waxaa la yidhi marxalo kale lasii marsiiyo waxaa la yidhi laa taqrabu salaata wa antum sukaara adinkoo sakhraansan salaada ha u dhowaanina marka way yaraatay marka xoogaa tartiibay yaraato qofka wuxuu iska ilaalinaya wuxuun cabi karaa qofkii cishaha markuu tukado ilaa salaada subax ilaa salaadihii kaleo isu dhow yihiin ama haddii uu tukado salaada subax ilaa salaada duhurka ka hor inuu dhammaysto hadhow caqligu kusoo noqdo wey marka xadaa loo yeelay marka hadhow markii dadkii ay naceen oo diyaar u noqdeen ayaa la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru walansaab walaslaamu rijsun min camali shaydaani fajtanibuuh qamaarka iyo khamrada iyo waxaasoo dhanba waa wasakh oo shaydaanka camalkiisa oo inuu cibaadada idinka joojiyo ayuu rabaa ka fogaada marka cumar waa kii dhihi jiray mar walba xidhi jira allahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiya ilaahay khamrada arrinteeda noo kala cadeey aayaddii ugu dambeysay markay soo degtay fahal antum muntahuun ma ka joogsanaysaan ayuu wuxuu ihi intahaynaa yaa rabbi ilaah waa ka joogsanay saxaabaduna mar alla markii ay soo degtay wax alla wixii dharyaha iyo aashumada ku jiray dariiqyada madiina lagu qubay iyadoo aan wax soo saara iyo wax soo baara aan la arkin amerika mar mamnuucdaa la dhahay lixdamaadkiiba sokontomaadkii mar kamid a khamradii intaasoo qarash ayaa dicaayo iyo kontarool uga baxay markii dee markii loo adkeysa waayey meesheedii iska dhaafay laakiin muslimka wax uga baxay lama arko dad tarbiyaysan bay ahaayeen fahal antum muntahuuna ku filnaatay kabacdi hadda dadkii iimaankaa ka reebaya qof qofkii qaldan oo iimaan ka reebi waayana xadaa loo yeelay marka xadkaasaa ka reebaya iyo inaanba loo ogolaynba suuqaqa iyo meelahaas in lagu waxeeyo marka markaasaa haddana ilaahay wuxuu yidhi wayas-aluunaka waxay ku weydiinayan maadaa yunfiquuna maxay bixinayaan waxa ay bixinayaan waa inta sharcigu marka ilaahay subxaana wa tacaala addoommada waxaysanooda kuma kalifina waxaa la yidhi qulil cafwa waxa dheeraadka ah ilaa sakada xataa lafteeda qofkii nisaab leh xooluhu markay nisaab gaaraanoo xoolo ay qiimalo waayo ayaa marka sakada lagu waajibiyey soo ma ahan oo qofkii wax ka go-i karaan qof laba shilin ama toban shilin haysta sake laguma waajibin soo maaha ee qofku markay xoolihiisu nisaab ay gaaraan ama maaragtay siddeetan garaamoo dahab ah ama shan boqol iyo lixdan garaamo oo fido a qalina markay gaaraan markaasaa sako lagu waajibiyo xoolihii markii ay gaaraan ilaa toddoba boqol iyo konton kiilo ee maaragtay masagadii iyo wixii xubuubtii baxaa lagu waajibiyey xoolihii ariga markuu afartan gaaro geeliga markuu shan gaaro neef laga rabo lo-dii markay soddon gaarto marka qof un wax haystaa wax ka go-a marka qulil cafwada zakadiina waa ku rumoobaysaa sadaqaadkiina waa ku rumoobay wixii marka idinka dheeraada ayaa bixinaysaano qofkii wax ka go-a wax laga goynayo kadaalika sidaa uu aayaadkan idinkugu cadeeyo yubayinu llahu ilaahay idinkugu cadaynayaa lakum adinka al aayaati aayaadkan kugu cadaynaya lacalakum waxaad mudantihin tatafakaruun inaad ka fekertaan fi dunyaa waalaakhirati addunya aakharaba inaad ku fekertaan oo macnaha waa maxay ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisu masaalix adduunya masaalix aakhara u ka shaqeeya addunya aakhara waa isku xiran yihiin adduunka waxaa weye waa masraca lilaakhira marka axkaamta adduunyada la idiin jidaynaa waxa la idiin xalilaa waxa la idinka xarimaa waxa la idinku waajibinaya qaabka wax lagu jidaynayaa waa qaab adduunyadiina islaaxinaysa wabitaali ay ka dhalanayso aakharadiis inay islaaxdo sharciga haddii lagu dhaqmo adduunyadu waa islaaxe aakharana waa islaaxe sharciga haddaan lagu dhaqmin adduunyadu waa fasaade haddii xaaraamta la cuno haddii la islaayo haddii aan xuduudda alla la ilaalin adduunyada daboob iyo dhac iyo xaaraam maquuto iyo noqonaysaa moogtahay aakharadiina waa fasaadaysa ilaa nin wax dhacayo oo wax boobayo oo maaragtay aan guursananina maaratay wixii gabadhii soo marta oo ay xalaal dhahay adduunkii waa kharimaya wabitaali aakharana waa kharimaysa marka sharciga islaamka adduunyadana isagaa hagaajina wabitaali qofku markuu sharciga qaato ayay aakharadiisa islaaxaysa marka waa isku xiran yihiin aakharadi adduunba waxay ku islaaxayaan waa sharciga alle subxaana wa tacaala xataa hadday yidhahdaan gaalada adduunka bisaan islaaxsanana qawaaniin dejinayna ma islaaxsan karaan walidaalika waxa mafaasid ka buuxda waad yaabaysa unqiiqay isku qarinayaano waa qosolkaas beebeenta iyo istiilkaa wey sida ay yidhahdaan gabadha xun dhibkeeda waa qarsataa soomaalidu ay yidhaahdaan gaala iyaga laftoo dhibkooda waa qarsataa gaala jabkeeda waa qarsataa soomaalida say ma dhahaan waxaan baadilka dadkooda waa ogyihiin laakiin jabkooda iyo dhibaatada ay ku qabaan way qarsanayaan nacam hadhow markaa diinta aflagaadeynaya nabi maxamed ay caayaan iyo diinta ayaga wax hoostooda ku jira iyo khubsiga iyo dhibaatada iyo intixaarka iyo maaragtay iscunka iyo isdhigmiiradka ma fiirinayaan sharci muqadasa iyo nabi calayhi salaatu salaam noloshiisu ay xaq tahay ee amarka ilaahay fartoomayey ayay markay marna waxay leeyihin waa terrorism oo ahaa mar waxay leeyihiin maaragtay haween badan oo lahaa boligami iyo waxyaalahaas hadda waxaan waxba ka jirin wax ilaahay sharcigiisa ku socdo unaa nabigeena calayhi salaatu salaam wayna ogyihiin ayaga laftooda laakiin waxaa weeye waxay rabaan inay maaragtay dadkooda islaamay inay diinta ka horjoogsaan unbay rabaan intaas iyo muslimiintana ay fitneeyaan wax kale ay meesha ku hayaan lama arko lacalakum waxaad mudagtiin tatafakaruuna inaad ku fikirtaan fi dunyaa waalaakhirati addunya aakhara inaad ku firtaan oad ogaataan adduunka in laga tegaayo aakharana loo socdo marka adduunyadu inay tahay meel sahay laga qaato aakhara loo sahay lagu qaato waxa sahaydana adduunka ugu fiican waxaa weeye inaad ilaahay ka baqdo oo sharcigiisa iyo xuduudiisa aada ilaaliso adduunyadaadu markaasi ay hagaagaysaa aakharana ku hagaagaysa oo ilaahay wax alle wuxuu noo jidayna wax maslaxa noogu jirta wuxuu nooga xarimayana waa wax fasaad noogu jiro wey haddana ilaahay wuxuu leeyahay wayas-aluunaka waxay ku weydiinayaan canilyataamaa agoonta su-aalaha way kala duwan yihiin qur-aanka gaalada markay su-aalo ay weydiinayaan qur-aanka makiga waxaa waaye si xun ah looga jawaabaa oo waa la radiyaa soo maaha ma garata sa'ala saa'ilun bicadaabin waaqicin lilkaafirin laysa lahu daafic min allah ma garat marka waa la canaananayaa gaalada oo waxaa leeyahay markay ay qiyaamo goor markay weydiiyaan waxaa la leeyahay saacadda maalintay idinku dhacdo waa idin wareerinay cadaabka iskama celi kartaan waa maalin khatara ala leeyahay sababtoo tacanud iyo dadari u weydiinaya muslimiintu laakiin mu'miniinta markii madiine la tegay su-aalahoodu waa su-aalo cilmi ku dhisan waa xaqdalab waa khayr doon waay marka iyaga si macaana loogu jawaaba sababta adiga laftaada qof oo faduuli ah hadduu hadalku weydiiyo isha intaa ku fiirisaa waxaa u fakeraysaa su-aal asaga dhan madaxa ka wareerisa laakiin qof wanaagsanoo wanaagdoon hadduu su-aalku weydiiyo si wanaagsan oga jawaaba soo maaha marka qofka mutacanidkaa daa'iman beerkaa laga xashiriya qofka wanaagsanna oo xaqdoonkaana waxbay waa la soo dhoweeya marka qur-aanka marka oo su-aalaha madaniga dadku waa xaqdoon waaye sharcigiibay rabaan si fiicanaa looga jawaabaya yasaluunaka waxay ku weydiinayaan can ilyataama agoonta sida looga dhaqmi lahaa qul waxaad tidhahdaa islaaxun lahum in ayaga wax loo hagaajiyo oo maslaxadooda iyo dantooda laga fekeraa khayrun khayr badan wa in tukhaaliduuhum haddaad wixii aad wax isku darsataan si ayaga marka aada u dhaqaalaysaan fa ikhwaanukum walaalihiinu waayo walaalo waa wax isku darsadaan wallaahu allana yaclamu wuu og yahay almufsida kan wax kharibaya min almuslixi kan wax hagaajinaya wuu kala yaqaanaa saa darteed ilaahay wuxuu idiin saamaxay inaad wax isku darsataan laakiin waxaa weeye waa inaan iyaga gooska loo badino loo naxariisto wey walow shaa allahu alla haddii uu dooni lahaa la acnatakum sharciga adayg iyo dhibaato inkaga dhigi lahayo wuxuu dhihi lahaa misliin wax ku darsanina markaasaa adinkuna dheri gooniyo u kari aad ku baabi'i lahaydeen iyagii xooley ay ka khasaari lahaayeen dhibaataa dhici lahayd marka ilaahay laakiin uu idiin fudeeyo ina allaha casiizun ku qaalibo wey oo wuxuu raba yeelidka wamaca daalika xakiimun wuxuu samanay xikmo ayuu maaragtay uu ku dejiyaaho asagoo idin dhibi karo idin fududeeyey ayaddan hadda mushkilo markastaba joogto ahay ka hadlaysa marka ilaahay oo maalka yatiimta uu ku tirtirsiiyey in maaragtay aan lagu takrifalin oo laga digoo layidhi ina aladiina kuwii yaakuluuna amwaal yataama xoolaha agoonta cunaayo dulman si dulminimo ah inamaa ya-kuluuna waxay cunayaan fii butuunihim xalooshooda naaran naar bay ku cunayaan markii la yidhi ayaa dadkii dhammaa xoolaha agoontii ka cararay waa ay weel duween marka dheri gooniyaha loo karinaya dheri gooniya haddii lakala kariyo dee qarash badan buu marka uu keenayaa marka cuntadii waxay noqona haddii loo sameeyo wax dher la geliyo qof ma dhammayn kara ama labo inay cuntadii ama khasaarto ama maaragtay ay qurunto hadduu asagii uu dhammayn waayo meeshii marka qarash iyo dhaqaalihii baa ku baaba-aya juhdi badanna waa ku baxaa hadduu agoon aada haysid laba dheri kala kari bay noqonaysaa oo waa juhdi iyo mashaqaa qarashna waa baxayaa seen samaynaa baa la yidhi ma isku darsan karnaa maxaan samaynaa waxaa la yidhi wax isku darsada laakiin bishardi waa in maslaxada la ilaaliyo in asaga micida la saaro oo qarash walba lagu soo dallaco waa inaysan noqonin calal aqali waa in cadaalad la sameeyo oo inta qarashkiisa noqon karta eres dheriga loogu daro haddii kalena waa inaa adiga dhinacaaga aada isu buusido xooga aada isi saartido asaga xoogaa musaamaxaad la sameeyo laakiin asaga haddii maaragtay gooska la saaro oo qarashka lagu dallaco soo maaha oo la rabo inaad maaragtay wasiilo aad ka dhigsad xoolihiisu cuni laheyd taas marka waa midda kharibaada wey saa darteed agoonaha iyo qofka ama dadka ziyaarada ama qaraabaha la ah dadka intay guryaha agoonaha yimaadaan dhaaya koob shaha kama cabayna iyo waxba kuma soo caariyeysana waa qalad weeye wax ka soo caariyeysa koobka shaaha ka cab laakiin adigana xooga u qanjeera ubadi laba xabo yaanya haddaa kasoo qaad saddex hadhow uga dhig cusbada kasoo qaad hadhow adiga uun ubadi almuhiim qofka waa in lala tacaamulo wey laakiin waxa weeye inaad dhinaciisa wax u badisa sababta waxa weelduu camale dareemaya qofka in la weelduwo maaha saa darteed waxay dhihi jirtaa caaisha radi allahu canhu innii akrahu an yakuuna maalulyatiimi cindii cura inaan xoolaha agoonka aan cadho ka dhigo wax laga dhowrsala ha isoo dhoweyna la yidhaahdo e waa in wax lala cuno shaah lala cabo xataa akhlida dacaamahu bidacaami wa sharaabahu bisharaabi inaan ku dheehaan jeclaha laakiin bishardi marka ugu yarto inaad cadaalad samayso adig aan wax kusoo raacin laakiin waxaa fiican inaad xoogaa u badisa isaga dhinaciisa laakiin tabaadulka iyo tahaadiga iyo axdadarisa dowkuiyo ama xoolaaga ay ku jiraan xoolihii uga dar laakiin waxaa iska ilaalisaa adiga inay hodhodho ay kusoo raacdo isaga xaggiisa wax u badisid taasaa loo baahanya marka dad badana hadda su-aalaha isku weydiina cid agoonaya shaah ma ka cabi karaa maaragtay wax yar ma ka soo caariyeysan karaa marka taas ha la ogaado wax ka soo caariyeyso shaaha lacab laakiin adigana maaragtay waxuunu celiyo markaas haddii u geeyo waxuun maaragtay xaggiisa waxa jireen hadiyo gooraale ama uun cadaalad un markaa ugu yaraato cadaalad kula dhaqan wayas-aluunaka waxay ku weydiinayaan can ilyataama agoonta iyo waxa in la isku daro qul waxaa tiradaa islaaxu lahum in wanaagooda iyo wixii iyaga dantooda laga shaqeeya khayrun khayr badan oo iyaga maaragtay wixii un maslax looga maaragta looga shaqeeyo wa in tukhaaliduuhum haddaad wax isku darsataan oo isdheehdaano aad maaragtay cuntadii cuntadii ugu dhex dartaan sharaabkii xoolihii xoole ugu dhex dartaan fa ikhwaanukum walaalihiin wey walaalna way isdhex galaan laakiin bishardi qasdi lislaax in wax la wanaajiyo in looga jeedo wallaahu ilaahina yaclam wuu ogyahay almufsida kan fasahaadinayo oo qasadkiisu ay tahay agoontan wax ugu darsanayo ayaga inuu micida saaro qarashka uu kusoo dallaco min almuslixi kan wax hagaajinaya oo agoonka u danaynaya ee asagu jecel in maaragtay ama cadaalad oo kula dhaqmo ama calaqali asaga oo maanta ma arkaysa agoonka xaggiisa uu waxu badiyo walow shaa allahu ilaahay haddii uu dooni lahaana laacnatakum uu idin mashaqayn lahay waxayd u kalifi laha addoonka inaad weelduudaan hadhowna dhibaata idinka raacays laakiin wuu idiin fudayay nicmada marka ku shukriyo ninkii agoonka wax ku dheehda si wanaagsan wax ugu darsado oo asaga xaggiisa ay wax jiraan ama cadaalada in allaha alla casiizun ku qaalib a weeye xakiimun oo xikmo leh isagoo qaalib aho waxuu rabo jiday kara haddana xikmo iyo naxariis ayuu alla ku jidaynaya subxaana wa tacaala aayaadkan marka waa aayaad noloshoo dhan saameeyo loo baahan yahay axkaamta qoyska deriska waxyaalahaasoo dhan nolosha muhiimkeeda wax saameeyo wey suuratulbaqara marka waa suurad iyada dhan wada fiqhi ah wey in marka si fiican loo fahmo waa laga maarmaan wey meelaha in laga seegseego makhaayadaha laga joogjoogo ma ah qof tafsiir suuratulbaqara heli kara haddana meelaha seegseegaya lama rabo waa in maaragtay cilmiga loo soo jilbalaabsado wey ilaa cilmiga asaaskiisa waa qur-aanka wey halkaana xugun weyn oo loo baahan yaha laga hadlaya oo rag iyo haweenba inay ku baraarugaan loo baahan yahay xukunkaas waa maxay qof mushrikada inaan la guursan karin inuusan ninku mushri gabar mushrikada uusan guursan karin gabadhuna mushrikad walaa kitaabiya midna ma guursan karo sideedaba gabar muslimad ah qof aan muslin ahayn inuu ka sara maro ma aha sababta gabadha muslimadda waa sareeyaa saa darteed looma ogolo qof aan muslin ahayn inuun muwaxid ahayn inay hoosta u gasho looma ogola ilaahay marka gabdha ayagaa meel xun isdhigaya qaarkood ilaahayna meel sarow dhiga subxaana wa tacaala walaa tankixuu ha guursanina almushrikaati gabdhaha mushrikaadka ah oon ilaahay rumaysnana wathaniyiinta ah xataa yu'minna ilaa ay ka rumeeyaan mu'miniin ay ka noqdaan wala amatun addoonoo mu'minatun oo mu'minadaa khayrunka khayr badan min mushrikatin mid gaalad ah oo mushrikad ah walow acjabadkum quruxdeeda iyo xoolaheeda iyo maalkeeda haydin cajiib geliya iyo nasabkeeda raggiina waa lala hadloo waxaa leeyi walaa tunkixu lmushrikiina gabdhihiina muslimaadka niman gaalaha u guurinina ayaddan waxaa kaloo laga qaadanaya go-aanka guurka iyo wilaayada raggaa iskale ma jirto gabar ninkaan raba ana iska guursan karaa ma jirto gabadhana waa laga talo weydiinaya waalidkana waa laga weydiinaya nikaaxinta ilaahay wuxuu u tiiriyey ragga marka dadkan meelaha la boodboodaya masaafo iyo weli la-aanaa bannaan iyo gabar garooba maaragtay waa layska guursan karaa iyo meelaha la khudbasiraysan karaa iyo ma jirto ayadaha imaam shaafici ahlulxadiidka ay xujaystaan bay ka mid tahay wilaayada inay ragga ay leeyihiinoo gabadha biduuni weliin aysan ansixayn walaa tunkixuu ha u guurinin gabdhihiina almushrikiina mushrikiina xataa yuuminuu ilaa ay ka rumeeyaan wala cabdun addoonoo mu'minun mu'mina oo khayrun ayaa ka khayr lan mushrikiin gaal walow acjabakum quruxdiisa iyo nasabkiisa haba idinla yaabgeliyey dad badan intay gabdhow dad wadaada ama ahlu khayra u diidaan hadhow mid cali faarax la yidhaahdo iyo maaragtay geedi jinni oo ama mulxida ama gaalha gabdhihii la siinaya calashan waa shahaado qabaa iyo maaragtay waa qabiiladeenou yahay iyo waxyaalahaas oo kale waxaasoo kale ma jiro qofka haddoo xataa qariib oo yahay nasiib uya hadduusan muslimnimada rumaysnayn oo mulxid ou yahay lama siinayo nacam ulaa-ig sababta loo diidana waa maxay ulaa-ika kuwaas yadcuuna ila naar naar ku yeeraya dee ninka hadduu naag mushrikada uu guursado dariskaa diinta ku yeela haweentu waa waxaa labada qof oo isaqow dadka ugu dhowa sheekadeeda iyo la jooggeeda waa ku ta'fiirina hadhow waxaa laga yaabaa diintii inay maaragtay ay ka tagto inteebaa dad gaalaa guursaday dad fusaaqa guursaday dad mubtadacaa guursaday oo gabdho saas ay bidcadii iyo fisqi ay ku daarata hadhowna gabadhu nin gaala hadday guursato gaalnimadiisa ku daaraya maba loo ogolaba gabadha absolute sababto qawaamada waa laga leeyahy ninkaa iskale marka gabarh muslimada in qawaamadeeda gaal loo dhiibo xataa ahlu kitaabka looma ogola oo ragga unba ahlu kitaabka loo xalilay maahane gabdhaha maba loo ogolaba sababto waxaa layidhi qadaadlo iyo sharaf daraa ku suganoo gabadha muslimadda waa sarraysaa marka nin gaala inuu ka seeda caleeyo iyada oo maamulo looma ogola nin muslimoo muwaxida unbaa wilaayadeeda iyo qawaamadeeda u qumi kara gaal iyadaa ka sarraysa walidaalika soomaalida waa kuwii dhihi jiray naagaha gaalada waa guursan war waxaan guur maana waa u fuushaahay dhihi jiray yacni waa teeram oo saxa waay sababtoo meeshan guur ma yaallo ma garad waa fuulitaan wey waa u fuushaa waay wax kale maaha ulaa-ika kuwaas yadcuuna ila aljanna ila annaari ayay ugu yeerayaan wallaahu ilaahina yadcuu ila aljannati ugu yeeraya iyo walmaqfirati dembi dhaaf ugu yeeray biidni idankiisa iyo asbaabta in la qaato asbaabta jannada lagu galana waxaa ka mid a rafiiq wanaagsan inaad samayso rafiiqna waxaa ugu dhow qofka labada qofoo isqabta gabadha ninkeed waa rafiiqa ugu koobaad ninkuna xaaskiisa waa rafiiq ugu koobaad walidaalika nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu dhahay addunyaa mataac wa khayru mataacihaa almar asaalix ma ahweenta wanaagsan idaa nadarta ilayha asaradka wa idaa amartahaa adaacatka haddaa fiirisid iimaankeeda iyo wanaageeda iyo maaragtay sharafteeda ma ahan keliya qurux keliya maan dadaa asaradka quruxay u fiiriyeen kan qofku hadduu qurxoon iyo akhlaaq uusan lahayn oo maaragtay uu shaqajaan yahay quruxda hadhow foolxumay isu bedeleen qofka xataa hadduu qurux badan u dhalan ma garatay normal iska yahay laakiin taxallaa bil akhlaaq iyo wadiin iyo maaragtay edab iyo xushmo quruxuu isu bedela soo maha sida culmo yara dadka ahlulfisqa si kastay u qurux badan yihiin gabdhaha iyo ragga marka hore day quruxka fusaqaan fusuq u dhashaan waxaa arkaya marka dambe khanaasiiro ekaanaya baynamaa qofka muuminka ah gabadh iyo wiilha aada walow qurux badan uusan u dhalan akhlaaqda wanaagsan iyo iimaanka dhan waa soo qurxinaya wejigiisaa dhalaa isaga dhan baraka ka soo baxaysa iyo khayr marka quruxdan keliya oo madaahirta wax qiimo aada u weyn ma ahan wax lagu fitnoobay u badan tahay nacam marka sidaa darteed ilaahay wuxuu ugu yeera waxawey markuu leeyahy qof muslimada laba qof oo muslimada ha isguursadeen oo mushrikiinta ha looga fogaado waa asbaabtii jannada lagu geli lahaa sababtoo labada qof oo muslimadda ilmihii bay isla tarbiyanayaan nolol saciidahay ku noolaanayaan diintay isugu kaalmeynayaan midkii kaloo salaada u kaca kii kaloo ta'hiirina kii soomay soonkiiu ku ta'hiirinaya maaragtay xuquuqda iyo xaaraamta aan iska wada xafidnay leeyihiin khayrkaisugu hadduu mid maaga maarata xoogaa leexodha xaaraan aan soo gashanno war maya naga jooji ama ninkaa hadlaya ama gabadhaa hadlay soo maha marka labadii qof khayrkiiba isku tacaawunayaan amaa gaal haddii aada soo gashato hadda shartii iyo xaaraamta isagaa kugu kaalmeynaya wax alle wixii wanaagaana isagaa kaa cajis gelinaya marka haddiiba xataa qof faasiqa aysan gabadhi u adkeysan karin nin faasiqa ninkuna gabarh faasiqada uusan xamili karin fa kayfa gaal u xamili kara saa darteed cumar radi allahu canhu asagoo og in maaragtay ahlu kitaabka loo xalilay haddana xudayfa intuu naag yahuudiya guurso wuxuu dhah iska fur wuxuu yidhi iska fur mama xaraana xaaraan maahan u dhah laakiin waxaan diidaa u dhah in gabdhaha muslimaadkaa la naco nin walba intuu kiristaaniyad yahuudi isku sharaxo gabdhihii mu'minaadka ahaa in maaragtay meesha looga tago weliba casriga hadda jira ilmihii ayagaa loo xukumayaa marka marka haddee waxaa noqonaysaa orgi uun intaha maaragtay ri ilma ka dhala ilmihiina berri lagaa kaxaysto orgi lasoo kudsidaa noqonaysa ilaa ilmihii berri way kaala tegaysaa kan maxaa ku dhacda dadkan meelahan jooga kuwaasuu guursanaya ama marka hore xataa waa islaanay ku leeyihiin hadhow balaayo iyo jaahiliyaadka intay u noqdaan ilmihii ka kaxay juhdigii iyo wuxuu ilmo dhalaayay khalaas gaalnimaa lagu shubayaa marka dambe marka iyaga laftooda waa in la iska jiro intaad gabar muslimadaho wanaagsan aada heli kartid inaad xataa iyaga iyagoo kuu xaaraana inaad ka fogaatid gabadh iyadoo muslimada hadday faasiqataa lagu laleeyahay ka mid diin la raadso famaa baaluka gaaliyad haddaad hoosta soo gashatid soo maha marka lafteeda ahlu kitaabka waa la xalaaleeyey oo lama xarimayo laakiin waxa weeye mu'minaadka ka fiican laa shak marka qofku waxa khayr ku jira inuu doorto waa amaa gabdhuhu inay gaalo i guursadaan ma banaan waxay arkaysaa meelaha hadee muslimiinta gaalo iska nool yihiin muslimiintu aqaliyo iska yihiin ama eeshiyadaas ama afrikadaas nina wuxuu ku le gabdhaheedii nin buudisaha qaba nin kirishtaanaha qaba waa qabaha weliba ku leeyahay iyo kenya iyo aadaa u arkaysaa waxaa maqlaya kuwa dhahay maaragtay ninkan sbiikarka baarlamaankaas xataa gabar muslimada u qaba ma garat waa is marka caadiya loo gabar muslimada qabaa leeyahay shafeecaha loo raadsado qabitaanka xagguu jooga waa foolid waa sidee maaragtay ay ay soomaalida hore ay dhihi jirtay marka gabdhaha waa inay marka axkaamtaas ay ka digtoorada nin gaa gaara waxay ku sirmaan maadaama la ragga ahlu kitaabka naagaha way guursan karaan gabadhuna ahlu kitaab inay guursan karto culamaa usuu iyo waxyaalahaasa fitnoolay marka waxaas wax sharciga wax ka jira waa mujmac caleyhi gabar nin gaala inaan maaragtay aan loo ogola ama ahlu kitaab ha noqdo ama mushk mushrik ha noqdo sababta waxaa weeye gabadha waa muslimada waa ay sarraysaa marka qawaamadeeda qof gaala cid kastaba ha ahaada looma ogolo in loo dhiibo ilaahay marka waa uu sharfay gabdhaha inay sharafta iska qaadaan ma aha walaa tunkixuuha guursanina walaa tankixuuha guursanina almushrikaati gabdhaha gaalada ah mushrikaadka ah xataa yuuminu ilaahay ka rooya marka ahlu kitaabka aayad kalaa sheegto wadacaamu aladiina uutu lkitaaba xillu lahum waalmuxsanaatu min almu'minaati walmuxsanaati min aladiina uutu lkitaaba min qablikum kuwa oo weliba dhowrsanaa le cumar markii yidhi maxaa u diide wuxuu yidhi tu dhowrsan iyo kale ma kala taqaanaa hadhow sharaamiideeda inaad madaxa uga dhacdaana ka cabsana hodha ee baabkoodaba iska xiraba iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala oo xalilay haddana min baabi sadi dariica baabkoodaba in la iska xiro taasaa marka ay ku fiican tahay nacam xataa yuminuu ilaa ay ka xataa yuminna ilaa ay ka rumeeyaan wala amatun adoon mu'minatun mu'minadaha khayrun ka khayr badan min mushrikatin gabar gaaliyeed ah walow acjabadkum haba idin yaabgeliso oo quruxdeeda iyo nasabkeeda iyo maalkeeda aada la dhacdeenoo aad iska daba waasheenba cishqigeeda aad iska daba waasheen walaa amatun addoono ahaa walow walaa tunkixuu ha u guurinina oo gabdhihiina ha siinina almushrikiina mushrikiinta xataa yuminuuna ay ka rumeeyaan marka waagii hore waa laisguursan jiray laakiin aayadaana nasakhday oo laa huna xilun lakum walaa hum yaxilluuna lahunaa soo degtay iyo aayadahaana nasakhay marka walaa cabdun walaa tunkixu lmushrikiin ha u guurinina xataa yuuminuu ilaa ay ka rumeeyaan wala cabdun adoon mu'minun oo mu'mina khayrunka khayr badan min mushrikinin mushrik walow acjabakum ha idin yaabgeliyo maxaa laydinkugu diidaa marka ulaa-ika kuwaas yadcuuna ila naari naar bay idin wadaan hadduu ninku gabar gaalada uu guursado naar bay kuu hogaaminay hadduu gabadhu nin gaala ay guursato naar bay u hogaaminayaan wallaahu ilaahina yadcuu wuxuu ugu yeeraya ila aljannati janno iyo walmaqfirati midhaaf biidni idankiisa oo asbaabtii inaad kasbataan asbaabta waxaa ka mida inaad khayrkii aada ku dadaashaan iyo iimaankii rafiiq wanaagsanoo in kugu kaalmeeyo ilaa siday carabtu u yidhaahdaan labada qof oo isqaba waa shariikul xayaat noloshaadao dhan bay kula wanaagsanayaan marka qof noloshaada kula qaybsanaya oon habin iyo dharaar aan kaa haraynin inaad gaal aad ka dhigatid waa caqli xumo waay iyo diin la-aan waay wayubayin allaahu aayaati ilaahay aayaadkiisao linnaas u cadaynaya lacallahum waxamudin yatadakaruuna inay waansamaan oo waxyaalaha wanaagga oo sharcigu u rasminayo oo ay arkaan oo sharcigu cadaynayo waxyaalaha xumida ay uga digaana xikamkooda ay arkaan xikmooyinkiina hadda waaba loo jeedaa waa iska muuqataa haddana arrin muhiim ah qur-aanku calaaqaadka guurka iyo labada qof oo isqabta calaaqaadkooda aada u nadaamiya wax alla wixii maxaasinana wuu ku hanuuninaya wax alla wixii masaawiya oo sharaf daraana wuu ka leexinaya limaada gurigan waa meesha ay kasoo baxay dadka diinta qaadi laha dadka diinta qaadana waa dad dahaaro ku saabina yihiin marka qoyska dahaaradiisa iyo labada qof oo isqabta dahaaradooda waa laga maarmaan wey arrin marka muhiimaha laga hadlaya oo waa maxay gabdhaha ilaahay wuxuu ku salliday caadada waxa la yidhaahdo dhiigga oo maaragtay bishiiba mar ku dhaca nacam nabiguna wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu yahay shay katabahuna allahu calaa banaati aadam banaati aadam wax lagu qoro inkastoo waxaa la yidhaha markii hore waa uu yaraa oo muddadiisaa laga yaaba inay yareed iyo dhibkiisa laakiin waxaa la badiyey reer banu israa'iil waxaa weye masaajiday ay dadka kula tukan jireen marka intay kaba dheerdheer iyo wax soo gasaan ragga istushi jireen markaasaa ilaahay caado uu ku riday masaajidkiina marka laga fogayay marka asalka hore waa uu jiraa laakiin iyaga kordhi korriirsimadana ku timi dhiiggan xigmaa ku jirta oo caadada ah awalan waxa uu la soo baxaa waxaa weeye markii ay maaragtay gabadha u diyaartahay inuu uurowdo oo ugxumihii ay falgeli waayaan oo markaa ilmo aysan gelin hadhow way baqayaan markaas markay baqaan waa dhibaato waay rixmikii waa iska soo tufay soo maha iska toofidasna caafimaad iyo faa-iiday u tahay markay gabadha uur yeelato wuu xafidaa marka hadhow ilmaha ayaa wuxuu noqonayaa nafaqadiisii iyo biyihii uu ku dabaalan lahaa oo riximka ilaa hadow riximka ilmuhu ay la baashiraano waxuu ku dabaasho riximka dhan ade waa sidii bacdiibuu bac siin lahaa moogta halaagaa imaan lahaa ilaaha meesha ku xafido subxaana wa tacaala laakiin intaa uu socdo dhiiggaasi waa dhib waa oo gabadhii dhibou ku yahay ninkiina dhibou ku yahay saa darteed shaaricu arrin buu ku jideeyey oo waa maxay gabadhu intay caadada ay qabto inaan la naagaysan oon loo tegin laakiin nolosha kaleoo dhan waa lala wadaagsanaya taasina waxay dhexdhexaad ka tahay caadaad ay ahlu kitaabku ay kala qabeen yahuud iyo nasaaro oo qolana mutashididiin ahaayeen qolana mutasaahiliin yahuud maxay samayn jireen gabadhu markay caadad ay ku dhacdo way karintiilayaan yaa qol goonihii ku xirayaan wax lama cunayaan dhididkeeda iyo dhareerkeeda o dhan najaasi u haystaan waxay soo karisa ma cunayaan waa fogeynayaan nasaarana ma kala yaqaaninoo xataa waa u tegayaan sharcigu marka wasad ayuu marka dhexdhexaad ayuu qabsaday oo waa maxay haweentii wax kastaoo dhan waa lagula dhaqmaya cuntaday kariso dhididkeediiyo candhuubteeda kulli waa wada daahir waa cuntaday karinaysa gacanteeda kulli daahir waa laakiin intaa caadada ay qabto meesha caadada ay ka timaado inaan loo soo dhowaanin taasuu marka sharcigu oo qarira ilaahay marka wuxuu leeya wayas-aluunaka waxay ku weydiinayaan marka dadkii muslimiintana intaan sharcigan laga dejin caadaadkii dhaqamadii ay ku kala wareereen ma dhaqankaanay raacaan kuwa mutashadidiinta makanay raacaan waa lagu kala wareera sharcigiia marka xalkii wasadka ahaa keen taana waxay ku tusinaya sharcigu inuusan waxyaalaha muhiimka uusan ka xisoonin in allaha laa yasixi min alxaq bal sharci baa laga dejinayaa dahaaro ay ku sugan tahay wayasaluunaka waxay ku weydiinayaan can ilmaxiid xaylka ayay ku weydiinayaan yacnii qofku markii uu xaylka qabo ma garatay see loola dhaqmaya meesha xaylka uu ka imaanayo makaanka laftiisa see lagula dhaqmaya soo maa ilaahay wuxuu yidhi qul waxaa tirahda huwa xaylkii adan waa dhibaato wey oo qofkii waa xanuunsanaya waxaa ka soo baxayana waa wax dhibaato ah oo qofkii dhib u geysanaya soo maaha waana wax najaasaho markaa la qurunsado wey saa darteed ma habboona haweentii in lala mucaasharado meeshii xaylku ka imaana looga tagee factasilu nnisaaa haweenkii ka fogaada filmaxiidi xaylka markii ay qabaan meesha uu xaylku ka imaanayo ka fogaada oo macnaa ha u teginina walaa taqrabuuhunna hana u dhowaaninina xataa yaduhurna ilaa caadadii ay ka go-do markay caadadii ay ka go-do oy qubaystaan weeye fa idaa tadaharna marka hadday qubaystaan oy caadadii ka qubaystaan fa-tuuhunna markaa u taga haweenkii min xaysu amarakumullahu meeshii ilaaha uu idin faray oo waa maxay waa meesha ubadka ay ka tarmaan wey waxaa la diidayaa meel qalloocan markaa in laga aado in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay attawaabiina kuwa toobadkeena oo qalad haddii uu ka dhaco qaladkii ka soo noqda wa yuxibu waana jecel yahay almutadahiriina kuwa isdahiro marka horeba xumida iyo aaggeedaba markaa ka digtoonaada haddii uu qalad ku dhacana uu la yimaado marka aayadda waxaa fasiraya axaadiid fara badan nabigu calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyo la yidhi haweenkeenna markay maaragtay ay xayl qabaan maxaa nooga xalaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam isnacuu kulla shayin ila nikaax wax kasta oo ninka iyo haweentiisa ka dhaxeeyo istaataabasho iyo isdhunkoosho iyo waxaasoo dhan ku sameeya laakiin nikaax nikaax marka galmadaa looga jeedaa nikaaxa guurka oo caqdigana waa lagu tilmaamaa galmadana waa lagu tilmaamaa laakiin halkan marka galmadaa looga jeedaa marka xadiidkaasaa marka ugu saxiixan oo nabigu calayhi salatu slam si isaga uga dhaqmi jiray caa-isha waxay tihi haddii aan maaratay laf aan feento kuntu atacaraqu alcirq waxaan ama alcaraq waxaan feenan jiray lafta wa ana xaa-idun fa ucdiihi nabiya sala allahu calayhi wasalam fayadacu famahu fi lmowdici aladii wadactu famii fiih hilibka meesha aan ka cuno ayuu isaguna ka cuni jiray ama weelka haddii aan cabo meesha afkayga aan saaro dhareerkaygu ka muuqdo afka saaran jiray taasna waxaway nabiga calayhi salaatu wasalaam waa akhlaaqdiisa wanaagiisa wa soo maaha ee haddii uu rabo haweentiisa markaa inuu guri la seexdo ou la joogana maray dhexda kusoo xarin jirtay markaa nabigu markaasuu la baashiri jiray macnaa jirkiisaiyo jirkooda ayaa istaaban jiray taasaa laga wadaa calaa kulli xaal de aathaartu waa badanya laakiin khulaasatlqowl waxaa weeye gabadhu markay caadada qabto in meesha caadadu qabto looga tago unbaa xaaraama amaa inuu qofku jirkeeda kale oo taabto xaa ninkeeda oo taataabto mase ou dhunkoodo mase cuntadii ou la cuno mase afkeeda meeshii ay cuntada ka cunto ou ka cuno intaasoo dhan marka way bannaan tahay taasina waxa weeye waa manhaj oo mutawasid ah oo qur-aanka sidiisaba waxaa weeye huluwiga iyo tashadudka yahuuddana wuu ka sokeeyaa ibaaxiyadda iyo tasaahulka maaragtay nasaaradana qur-aanka uu ka sarreeya marka waa wasad wey wakadaalika jacalnaaka ummatan wasad ilaahay marka manhaj muctadila ayuu maaragtay noo sameeyey yahuuddu markay ayadan soo degtay waxay yidhaahdeen nabi maxamed wax kastoo arrimaheena waana khilaafaya markay saas ay ay maaragtay ay saxaabadii qaar maqleen ee waxay dhaheen si aan yahuudda usii khilaafna ma usii tagnaa haweenka markaasuu nabiga uu ka joojiyay calamaxyr mayoo dhah ictidaalka ayaa loo baahanyay nacam wayasaluunaka waxay ku weydiiyanaa can ilmaxiidi xaylka iyo meesha uu ka yimaado iyo waqtigiis intaba waa lagu idlaaqi karaa sida loola dhaqmayo qul huwa waxaa tirahdaa xaydkii adan waa dhib wa oo qofkii maxdhibaho ka socdo weeye oo najaasa oo dhib a weeye saa darteed marka qofkii inuu u galmoodo dhibkaas maarata u galmoodo ma binaanee factaziluu ka fogaada annisaa-a haweenka aada qabtaan fidmaxiili markay caadada ay qabaan meesha caadadu ay ka timaado macnaha ha uga galmoonina walaa taqrabuuhunna ha u dhowaanina xataa yadhurna ilaa ay xaylkii uu ka dhammaado xataa dahaarada hore xataa yadhurna ilaa caadada ay ka joogsato wey fa idaa tadaharna markay qubaystaan ama booreystaan oo laba shardiya ku xiran waa in horta caadadu ay goodo markaa qofka haddana uu dahaaro qaato dahaarada haddii biyo ay jiraanna waa biyo haddii biyo aysan jirina waa booreysigii wey fa idaa tadaharna markay ay qubaystaan ama booreystaan oo caadadiina ay go-do fa-atuuhunna imaado min xaysu amarakum ullahu meeshau ilaahay idin faray oo waa meesha waxaweye qubulkaho ilmuhu ay ka dhashaano weeye ilmuhuna ay ka uur galaan wey amaa meel xunoo qalloocan maya in allaha allana yuxibu tawaabiina kuwa toobadkeenu ilaahay jecel yahay oo haddii qalad ay ku dhacaan isidraag sameeya oo ishaleela wa yuxibu wuxuu jecel yahay almutadahiriina kuwa dahaaro qaata haddaba nisaa'ukum haweenkiina xarhun lakum waa beer aada beerataan oo ilmahaad ku beerataan wax la abuurtana ilmaha ugu fiican ee fa-atuu xarhakum beertiina u imaado annaa shi'tum meeshaa rabtaan aayaddan sabab nusuulkeeda culammadu waxay sheegaan waxaa weeyaan dadku haddee marka hore yahuud iyo nasaaro iyo waxaasaa lagu kala dhex jiri jiray nimanka quraysh caaday lahaayeen oo waxay ahaayeen niman haweenka si fiican ugu raaxaysta hadday rabaan waa sii jeedinayaan waa soo jeedinayaan waa foorarayaan say rabaana yeeli jireen nimanka ansaartana yahuudday ka qaateenoo haweenta iyadoo isturan oo ama dhinac maaragtay dadabdadab u jiiftay iyo waxaas ugu imaan jireen muhaajiriintii markay yimaadeenoo gabdhihii ansaarta ay maaratay ay guursadeen hadda waxay bilaabeen inay siday ay rabaan ay maaragtay ay ka yeelaan laakiin iyagoo meesha beerta uga imaanaya markaasay marka ay ku inkireen dacwaatid marka waa laysoo dacweeyey qur-aankii baa kala bixiyey waxaa la yidhi marka haweentaada maadaama meesha beertoo qubulka oo farjiga aada uga uga imaanaysaan ama sii jeedi ama soo jeedi waa kuu bannaantay laakiin maxaa la diidayaa meel xun oo gadaalo qofku inuu aado taasaa la diidayaa marka nisaa'ukum haweenkiina xarthun lakum waa beertiini oo ilmaha aada ku beeranaysaan fa-atuu xarhakum beertiina u imaada annaa shi'tum saa rabtaan iyadoo sii jeeda iyadoo soo jeeda ama foorarta ama fadhisa calaa kulli xaal laakiin waa inuu hal meel laga aado oo meesha ilmaha laga beerto oo farjigaa wa dadaa marka si xun waxay uga fahmeen fa-atuu xartakum anaa shi'tum in haweenka gadaal looga tegi karo meesha xaradu ka timaado taasna marka waa xaaraam wey sababtoo qur-aanka laga fahamsanaya waxau ibnu cabaas alxarthu maxalu lwalad waa meesha ilmuhu ay ka uurgalaan ama ay ka dhashaan amaa meesha kale qofkii aada nabigu wuxuu ku tilmaamay alluudiyatu suqra qowmuluudnimo yar buu ku tilmaamay bal nabigu calayhi salaa slam wuxuu dhahay in allaha laa yastaxii min alxaq falaa ta'tu nisaaa fii maxaashihin ilaahay xaqa kama xishoodee haweenka dhinaca gadaale oo saxarada ka timaado hauga imaanin bal nabigu waa uu lacnada calayhi salaa slam wuxuu dhahay malcuunun mtman man ataa imra'atahu fii dubuuri qofkii maaragtay gadaal uga taga haweentiis waa malcuun wey culimmadana si ibnu taymiya uu jawaabay wuxuu yidhi hadduu ninka gabadhiisa oo gadaal uga tago qaaligii kusoo dacweynay haddii uu jooji waayo isla markii xaq waxay u leedahay in laga fasakho sababtoo waa faasiq maanta ma arkayso akhlaaq xun wey nacam marka qaaraa imaam maalik waxyaalahaas u nisbay laakiin waxaas oo dhan waa been waa qaladay si fiican u fahmeen fa-atuu xartakum anaa shi'tum ayay waxu fahmeen meeshii la rababa in laga aadayo laa yacni dhinac walba uga imaado wey laakiin waa meesha beerta wey nisaa'akum haweenkiina xarthun lakum beer ayay idin yihiina fa-atuu u imaada xarthakum beertiina anaa shi'tum sidaa doontaan ugu imaada laakiin waa inay hal meel ay keliya tahay waqadimuu lianfusikum naftiinana u hormariya khayr iyo taqwo iyo xumida aada ka fogaataan sababta waxaa weeye wakhtiyaalka qofka uu calaaqada zawjiyada uu laleeyahay hadduusan qofku iimaan uusan samaynin waxyaalo badanoo ku dhici karaa qofku marka isagoo xaaladaas ku dhex jira waxaa la rabaa inuu miyir leeyaho qofku xaaraantu iska ilaaliyo maahane shahwa ay qabato marka meel xunan aadaya ma ah taqdiimka marka waxaa ka mid a qofku inuusan meesha xun oo laga xarimo uusan aadin oo ilmaha aysan ka dhalan waxaa ka mid a inuu bisinka uu qabsado oo nabigu wuxuu yihi xadiidka ibnu cabaas oo wariyey waxau dhaha nabigu calayhi salaatu wasalaam low anna axadakum idaa araada an yaatiya ahlahu markuu qofkiina xaaskiisa u tegi rabo hadduu yidhaha bismi illaahi fa innahu in yuqadar baynahumaa waladun lam yadurhu shaydaan haddii markaa bismillaahi uu yidhi ilmo loo qadaro shaydaanku waxaa weeye maaragtay ma ilmahaas waxaa weeye ma dhibo midda kalena de waxaa soo aroortay shaydaanka dada bismillaahi dhen cuntada iyo xaaska waa kula walaagsanaya wastafziz man istadacta minhum bisawtika waajlib calayka bikhaylika washaarikhum fi lamwaali wlawlaad marka bisinkaa la ysaga xijaabaa nacam wataqu llaha ila waqadimuu lianfusikum naftiina khayr u hormariyo wataqu llaha ilaahayna ka baqa waclamuu waxaad ogaataan annakum adinku mulaaquuhu ilaahay inaad la kulmaysaano wabashir ilmu'miniin mu'miniintana u bishaare marka haddii qof ilaahay la kulmayo inuu isdhatiro maaha marka waxay xaaraam oo dhan waa inaad ka fogaatid waktiga aada calaaqadaas aada samaynayso oo dadka qaarkood indhala a yihiin sida nin baa laga sheegale waryaa war bismillaahi ma tiraada markaas sii socoto yaa waxooga heloo yiri markaad dheragto alxamdulilah ma tiraada tabari aawodha marka qofku inuu caqliga iska qaado maan waa inuu kontaroolkiisa oo wato ilaahay uu ka baqo walaa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum an tabaruu watattaquun masaladaana iyaduna mas'alo muhiim a wey waxa ay ka hadlaysaa waxaa weeyaan sida ilaahay uu leeyahay walaa tajcalu llah ey walaa tajcalu lxalifa billah taasaa u qadaran ilaahay dhaarta aada ku dhaaraanaysaan curdatan mid idinka reebta ama marmarsiyaa ha ka dhiginina liaymaanikum wixii aad ka dhaarateen aada marmarsiyo uga dhigataan inaadnaan samaynin an tabaruu allaa tabaruu inaadnaan baarinimo samaynin dhaarta alle marmarsiyo hoga dhiganino wa tattaquu allaa tattaquu inaadnaan ilaah ka cabsanin wa tuslixuu allaa tuslixuu inaanaan hagaajin bayna annaasidka dhexdiisa wallaahu ilaahayna samiicun ku maqlo way caliimin og wey meeshan waxaa weeye qof baa dhici kara inuu dhaarto nin walaalkiis waxuu ku le wallahi inaana kula hadlayni qof miskiin antoota wallahi inaana wax ku siinayni hadhow markii war walaalka maxaa saa ugu gelaysa miskiinka maxaa saa ugu gelaysa wuxuu ku leey waa dhaarta ma dhaarteedaan buri karaa marka waxaa la leeyahay dhaarta haddaa ku dhaaratid shaygaad ka dhaaratidna ou khayr ou yahay dhaarta ka kafaaro guda shayga samey marka waa kii nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ma garat wallaahi laa axlif ma dhaaranayo dhahay fa araa hayraha khayran minha ma garat oo marka aan arkabow dhahay wax ka khayr badan ilaa ma garat xalalta wa kafartu can yamiini wixii waan samaynaya oo ka xalaal baa noqonaya oo wixii waan samaynaya dhaartiin waa kafaaro kafaaro gudanaya macnaa shay khayr haddii aad ka dhaaratid ood ogaad sheeg inuu khayr yahay dhaartii ha ku sii madax maanta ma arkaysa adkaanine kasoo noqo dhaartii kafaaro gud samey toban miskiin quudi ama toban miskiin arra tirsi haddaadan haysana saddex berisoon kafaaradii gudo markaa waxaa weeye qofkiina wixii aad ka dhaaratay u samey nacam oo axaadiis badan baa kusoo arortay wuxuu nabiga calayhi salatu slam lian yelija axadukum fii yamiinihi buu dhahay qofkiin inuu dhaartiisa ou maaragtay kusii madax taago ahalkiisa uu ka dhaartay aathamu lahu cinda allahi min an yucdiya kafaaratahu alatii iftarada allahu caleyh waxaa u dambaaw badan inaad dhaarto intaad kusii maqiiqdo shaygii wanaagaha aad ka tegtay ilaahay wuxuu noo sameeyey haddaan shay wanaagsan ka dhaarno dhana ma samaynayno inaan shaygii wanaagsan intaan samayno dhaartiina aan ka kafaaro gudno marka macnaha magaca alle iyo dhaartiisa ha ka dhiganina waxaad uga marmarsootaan inaanaan khayr ka samaynin ama xaajis ah uga dhigataan ma garate saas oo kale wey marka soomaalida badana aayaddaa markay maqlayna waxay yidhahdeen walaa tajcalullaha ha ka dhiganina curdatin liaymaanikum kabdhood ha ka dhiganina laqbahaas markaad tafaasiirta u noqotid waxaa ka xoog badan sidaa hadda soo socota curdada saddex macnay kusoo corta quwa iyo shida wax lagu xoojiyo macna alquwa ama cilla marmarsiiyo soo ma ahan ama maanic saddexaasaa lagu fasira ama qasad qasad halkaan ma imaanayso soo maaha marka macnaha waxaa weeye walaa tajcaluu allah ay ilxalifa billaahi aa laga wadaa dhaarta alla aad ku dhaarateen ha ka dhiganina walaa tajcaluu allah ay ilxalifa billaahi dhaarta alla aad ku dhaarateen ha ka dhiganina curdatan mid idinka hor istaagto oo maanica ow curdatan cillo oo maanica waa isku mid marmarsiiyo ha ka dhiganina liaymaanikum aymaanta waa waxa aad ka dhaaratay waaye oo yemiinta waxaa looga jeeda shaygii aad ka dhaaratay ma garatay mid idinka hor jeegsata aymaantiina wixii aad ka dhaarateen inaadnaan samaynin oo waa maxay an tabaru allaa tabaru waxaad ku dhaaratay inaadan baarinimo samaynin markaasaad waxaad leedahay marmarsi al ilaahan ku dhaartay marka aniga waxaas ma samaynayo an tabaru watattaquu allaa tattaquu inaadnaan maaragtay ana alla ka cabsanin oo watuslixuu bayna naasi aadnaan wadaajin marka ibnu jariir iyo mufasiriinto dhan saasay macnaha ay ka dhigaan marka laakiin midaan an tabaru kabdhood ha ka dhiganina iyo macnaha kolley xoogaasay isu qaadanayaan macnaha waxay ka wadaan ayaga kabdhood ha ka dhiganoo waxaad afka aad maaragtay aada markaas kuda wallaahi wallaahi saas oo kale ha wadinin laakiin macnaha loola jeedo waxawaay dhaarta ha badnina waa ku jirta laakiin macnaha waxaa weeye dhaarta alla aada ku dhaarateen iyo idinku hor istaagin wixii aad ka dhaarateenoo khayra inaad samaysaan soomaaliga waa saas wey ilaahay dhaarta aada ku dhaaranaysaan ma garatay iyo ha hauga marmarsiiyoonina ama ha isago hor istaaganina wixii khayraho aad ka dhaarateen inaad samaydaane wixii khayra sameeya dhaartiina ka kafaaro gud macnahaas xoogaa mustaqiim maaha laakiin curdata kabdhood haddii la yihahdo macnihii xoogaa siibuu maaragtay qajacqaja wuxuu noqonaya ani kolley markii aan arkay kolley tafaasiirtan u noqday macnahaasaa marka xoogaa iga soo baxay aad inuu xoog badan yaha aada moodid wa tuslixuu bayna annaas aad ka dhaarataan wallaahu allana samiicun caliim macnaha af soomaaligana waxaa weeye dhaarta ilaahay aad ku dhaaranaysaan iyo magaciisa ha ka dhiganina wax idinka hor joogsada wixii aad ka dhaarateen oo ama taqwo ama islaax ama beriya mid aada uga marmarsoostaan ama maancigoo tiraadid wallaahi hebel aniga inaana waxsiin waa ku dhaartay marka dhaarteed ma buri karo hebel inaana xariirin waa ka dhaartay dhaarteed ma buri karo waxaa kuu furan inaa dhaartii aad jabisid oo qofkii berigii aad samaysid qofkiina marka aad dhaartiin aad ka kafaaro gudatid oo labadii maslaxa aad jamcisid taasaa kuu sugan wallaahu allana samiicun mid maqlaayo weeye caliimun ee waxu jeeda halkaas markii ay marayso haddana arrin kale oo muhiim ah oo qoyska ku tacalluqda haddana loola sheegaya ma garad ilaa waxaan dhahnay qur-aanka qoyska iyo calaaqaadkiisa iyo bulshada calaaqaadkeeda iyo muslimka si fiican baa looga fekeraya hadhow dadaa waxay ku leeyihiin diintan waxaa weeye waa diin laga soo tago afar toban qarni ka hor munaasab u heedo maanta wax munaasab lama arka inshidukumullah ma wixii hadda aan soo sheegnay ma waxaan hadda munaasab ahayn oon hadda loo baahnayn oo xaajada istaagnayna ka mid oo haddii la dabaqana wanaaggeeda oo muuqdo haddii laga tagana dhibkeeda oo muuqdo ma ku jiraan tanna bal u fiirsada marka ilaahay wuxuu le liladiina kuwii yu'luuna ka dhaaranaya min nisaa'ihim haa sax weeye laa yu'aakhidukum allahu billaqwi fii aymaanikum walaakin yu'aakhidukum bimaa kasabat quluubukum allahu gafuurun xaliim laa yu-aakhidukum allahu markii dhaartii lasoo sheegay oo la yidhi dhaarta ilaahay aada ku dhaaranaysaan khayrka inaa ka joogsan marmarsiyaha uga dhiganina ayaa dhaarta axkaamteediiba la raaciyey axkaamta dhaarta ay leedahay ayaa la raaciyey oo waxaa layihi laa yu-aakhidukum allahu ilaahay ma idin qabanayo bilaqwi midka laqwiga ah oo fii aymaanikum dhaarihiina midda laqwiga ah oon wax kasoo qaadka lahayn oo dhaarta aan lagu taligelin ah ma idin qabanayo walaakin alla yu-aakhidukum wuxuu idin qabanaya bimaa kasabad waxay kasbato u qasatay quluubukum quluubtiina wallaahu allana afuu cafuwun waa ku dhaafo weeye ya wallaahu allana kafuurun ku dhaafo weeye xaliimun oo dulqaad badan dhaarta marka axkaamteeda la sheegayaa dhaarta marka waa saddex qaybood laqwulyamiin wax la yiraahdo yamiinulkhamuus wax la yiraahdo iyo alyamiin lmacquuda yamiinulkhamuuska waxaa la yidhaahdaa qofka wax beena markuu ku dhaarto oo dhaho waxaa la yidhaha xaqaas ma qabtaa ma qabo maxaa inaad qab wallaahi bilahi inaana qab waana qaba soo maaha arrin dhacdo uu ka dhaartay uu og yahay inay saasta uu si kale ku dhaartay wallaahi bilahi waxaas inaana saas ama saas wey waana kaadib uu ku yahay soo maaha kaas yamiinulkhamuusa la yidhaahda waa midda naarta tiibinaysa kabaa-irtay ka mid tahay culimmadu waxay yidhahdaan shaafici intaan ahayn taas kafaarada aan toobo ahayn ma laha sababto qofka been cad ku dhaartay oo wixii ogyaha ka dhaartay taas waxaa weeye waa kafa toobad maahana wax kale ma laha waxaa jira marka laqwul yamiin yamiin aan loo qasdin waa maxay qofku war biyahan cab koobkan shaaha may ma cabay adiga cab wallahi inaan cab wallahi adaa cabayo uma qastin wax hora asagoo qofka inuu shaaha xoogaa uu ku ikraamiyo taas maxaa la yidhaahdaa ama mathalan qofou u jeeda halkaa ka soo socda hebeloo u maleeyay wallaahi waa hebel oo dhaha asaga waxuu u malaynaya hebel inuu yahay laakiin markii uu soo dhawaaday maxaa caddaatay inuusan hebel asaga muxuu malaynayey hebel inuu yahay taasoo kale iyada lafteeda waa laqulyamiin yacni shay u maleeyey inay saxtaa isaga inay beenta ma ku dhaaranayno magara wixii amaba waxu dhace wallahi arrintaas hebelaa sameey asaga saas u haystaa oo markaas been inay tahay ma oga ama dad wax isku celcelinaya wallahi arrintu waa saa wallahi arrintu saan ma wallahi khud haada wallahi laa akhud wax saas oo kaleeta camal taas maxaa la yidhahdaa laqul yamiin yamiin ulmacquuda waxaa weeye waa qofka yidhaahda mathalan wallahi inaan waxaa samaynaynin wallahi in maaragtay aan waxaas aan samaynayo oo dhaaro u qasto waxaas kusii maayo waa kusii maayo saas yeeli maayo waa yeelaa shay mustaqbala isaga uu qasday taas weeye marka midda hadda aayaddii hore ay ka hadashay shay aada u qasaday haddii uu yahay kafaaraa lagaa rabaa haddii aada samayso laakiin waxaad ka dhaaratay waxun hadday yihiin haddee kafaaraadii ha ka bixinoo maaragtay ku tag yamiintaada laakiin wanaag haddaa ka dhaaratay oo aragtay inaad dhaarta jebiso inay khayr tahay dhaarta jebi laakiin kafaaradiyaa lagaa rabaa magac ilaahay in la fudaysta lama rabo ma garat magacuu leeyahay in la fudaysta lama rabo marka yemiinta waa saddexdaas weeye laa yu-aakhidukum allahu ilaahay ma idin qabanayo bilaqwi wax laaqiga ah oon qiimo lahayn oodan u qastin oo fii aymaanikum dhaarihiina ku dhex jira walaakin yu-aakhidukum waxau idin qabanaya bimaa kasabad quluubukum quluubtiina waxay kasbatay ay u qasaday wallaahu allana kafuurun ku dhaafid badan weeye xaliimin oo dulqaad badan liladiina yuuluuna min nisaa'im tarabusu arbacati ashhurin halkan alla wuxuu nooga sheegayaa subxaanahu watacaalaa arrin iyadana muhiima liladiina kuwii waxaa u sugnaaday yuuluuna ka dhaaranaya min nisaa'im haweenkooda inay u galboodaan oo qof hadduu yidhahdo afar bilood ma garata ahweentiida uma galmoonayo hadduu yidhahdo oo ku dhaarto tarabus arbacati ashhurin afar bilood ayaa la sugaa xaquu u leeyahay fa in faa-uu hadday soo noqdaan oo dhaqankii haweenta iyo galmadii usoo noqdaan fa ina allaha alle kafuurun ku dhaafid badan weeye raximun oo naxariiso badan wa in cazamuu hadday uga qastaan adalaaq dalaaq hadday uga qasdaan ama ay uga qasdaan idraar inay dhibaan hadday uga qasdaanna fa ina allaha alle samiicun waa kii maqlayo caliimun og weeye oo xugun bay leedahay arrintaas ilaahay xugun buu ka jideeyey arrintan marka waxaa weeyaan waa arrin sharcigu dhaarashada qofka haweentiisa uu ka dhaarto maslaxay mar keeni keeni kartaa marna waa idraar markay maslaxo keeni karta waa la ogolyaha laakiin xadaa loo jideeyey hadday darar isu beddesho qaacido sharciga waxaa jirta fiqiyo aldararu yusaal dhibka waa la suuliya tan waa maxay qaacidada asalkeeda maxay ka timid labada qof haddii ay isqabaan waxaa dhici karta haweentu inay marar dhibaato ay la timaado xoogaa inay isla weynaato ninka xoogaa dalac ay ku samayso oo istiraada ninkan kaama maarmi karo oo markaa xoogaa maaragtay irqaam iyo sanduleyn lagu sameeyo ragga markaasoo kale waxaa loo sameeyey in xoogaa gogasha hajiruhuna fi lmadaajic inuu gogashaas uu ka haajiro oo macnaa guriga ka bix may laakiin oo iska dhaafo ama ama ha dhaarto ha yidhaahdo afar bilood ku imaan maa ama bil ka yar ku imaan maa ama waqti ha ahaado waxaa loo xadayay laakiin xadkaas afar bilood inaysan ka baqnaan afar bilood hadduu ka badiyo waxaa laleeyahay qif joogso lararaayin markaa intii ka horeey laakiin waxay edab qofka la edbinayo walidaalika nabiga calay salaam haweenkiisa xoogaa markay dhibeen hal bilow uu ka dhaartay bilow ka dhaartay sagaal iyo labaatan markay dhammaatay usoo noqday waxaa la bishii weli ma dhammaan waxaa bishi sagaal iyo labaatan waa noqotaa calayhi salaatu wasalaam marka intaa hal bil ilaa afar bilood wixii ku sinan waa ta'diib darar maaha afar bilood hadday dhaafto khalaas waxa weeye maaragtay libaaxii alamtara soo dhaafooday ta'diibkii waa dhammaaday idraar iyo dararaa yimid dararkii yusaal marka afar bilood markuu joogo waxaa leeyahay adeer afar biloodaad maraysa intii xadka lagoya laba mid soo gal gabadhii u noqo oo reerkiisii dhaqankii u noqo ka ilmo dhal soo maahan u tag ma diide waxaa weeye qaaligaa ka furaya markaas qaaliga ayaa ka furaya oo waxaa weeye dadku hadday calaaqaadka zuujiga ay ku ciyaaraan sharcigu wuxuu leeyahay saldada inay marka soo faragelisa marka hadduu qofka ninkii qawaamaa la siiyey qawaamadii si xun hadduu u istiqdaasamo idaa asaa istiqdaama sulda waxay suldadii waa laga xayuubinaya qaaligaa la wareegay waxaa la idab ma lihid ama qofkan xaqeedii sii gabadhan oo la dhaqan reerkii haddii kale waxaa weeyaan waa lagaa furaya hadduu soo noqdo waa kaas hadduu soo noqon waayo waa laga furaya laakiin bishardi gabadha xaqa iska leh waa ina iyadu soo dacweyso tira ninkan xaqaana kule hala iga qaado laakiin iyadu haddayna soo dacweynin oo iyada xaqeeda ay soo sheeganin cid asaga ka daba tegaysa lama arko iyadu inay xaqeeda soo sheegato oo markaas iyadu ay qaadiga ay ka dalbato markaasaa xaqii loo soo dhicinaya marka xukumkaasoo kale ilaa a la yidhaahdaa ilaa afar bilood waa la ogolyahay sidaa darteed afar bilood maxaa loogu qadaray waxaa la yidhahdaa waa muddada ay gabadha ninkeeda ay ka sabri karto walidaalika cumar radi allahu canhu isagoo madiino wareegaya oo dadka axwaashisa ka warqabi jira dadka zeemkan qusuurta dasku xiraan xoolaa inta ka dhargaan ummadiiba aan ka warqabin ee maaragtay madaafiic xaggii xag uga hoobinayo iyo hadiga cumar balfiir ya wixii nacfi iyagaa qaatay ummadiina madaafiica u qaybiya xaggii xagga isaga soo ridaya ayna xuquuqul umma ilaahay sooma xisaabi doono cumarna wuxuu dhihi jiray ri haddii ay qodaxu muddo waxaan ka cabsan ilaahay inuu u weydiiyo marka ummaddii xaggii xagg inta laga kala maro shilinkiina jaabada la gashaday xag iyo xagga layska soo tuuriyeynayaa qolo walbaba dhufaysay ku jirtaa mana daxiyo ummaddii masaakiinta ahay ilaahun baa xisaabi doona subxaana wa tacaala marka wuxuu arkay gabar shicraysa oo dhahaysa wallaahi lowla allaahu makhaafatuhu waxay tihi yani waxay tihi ma garatay wa araqanii allah khula khaliila ulaacibahu yacni hamiinka igu mugdiyooyo guriga waa cidlo ninkaygiina waa iga maqan yahay haddaan ilaahay ka cabsanaynin nin uun sariirta kilkilaan maaragtay gilgilaan soo keensan laha cumar markuu maqlay gabadhiisa xabsaa weydiiyey wuxuu yidhi maxaa gabadhu inteebay ninkeedu oo ka sabri kartaa waxay tiri afar bilood waana aayadda ka iqtibaasay cumar markii dambe wuxuu soo saaray arrin caama maslaxa wuxuu dha juusta ku maqan afar bilood yayse ka maqnaan xaaskooda waa in loo soo diro haddii gooraan sida masaalixda ummadda looga fakeri jira bal fiiri haddana ummadda sida loo dulaynaa bal fiiri bismi lislaam bismi ljihaad yah islaam kaasoo ahaa kii ilaahay rasuulka uu la soo diray abubakar oo wede cuhmaan iyo cumar iyo cali ay wadeen buu ahaaye laakiin kan annaga waxaa naqaano maana ilaaha yaqaano meeshii laga yaqaana hala aadin nacam ummad masaakiina in la baabi'iyo oo meel ummaddii xataa ay maaragtay meel u jihasaan ee waxay iska raynayaana lama arko ummaddiina meel ay cagta dhigaan yacni cuquuba yacni marka saasay khayr iyo nasri ku rajeynayaan soo maaha walle nasri waa idinka fog yahay nasri waa ka fog yahay kuwaas ilaahan ka magan galo haddaan khanaasiir iyo qiratan wa khanaasiir loo bedelay nasiib leeyahay horta adduunku waaba qiradatan wa khanaasiir waay kuwaas wallaahi ficilkooda waa ficil qirata walkhanaasiir haddaysan ilaahay u toobadkeenna waa laga yaabaa in loo bedelo ilaahay inay ka xustaan bal qof magaaladii dhexeeda intaa xaggii xaba uga soo dhacay kuwaani waa ordayaan waxay meeshan weligoodna meesha ma gaarayaan kuwaan ummaddii xabad kama deynayaan man lihaada umma yaa loo sheegtaa nin walba ilaah walla dacwadu markay ilaahay gaartay u darantaha ducaa almadluum wa iyaaka dacwat almadluum fa inahu laysa bayna wa bayna laa xijaab soo maaha walle dadkaas waxaa qabsan doona bal soo dhowra maanta maalinaan joognaaye dadka ummadda saa u baabi'inaya bal meeshuu ilaahay geeyey bal soo ogaada ilaahay shartooda hanaga najiyo ummaddaa masaakiintana ilaahay ha u gargaaro ilaahan u sheegana dadkaa masaakiinta annaga inaan la oyno ilaahay ugu barino waayo subxaana wa tacaala laa xawla walaa quwata illaa billah marka cumar arrintaasu marka uu ka jideeyey marka waa arrintaas weeye marka waxaa la rabaa qofku wixii ta'diiba waa la ogolyahay ta'diibkii hadduu si xun u istikhdaamsado qofkii waxaa leeyahy qif cinda xaddig liladiina kuwii waxaa u sugnaaday yu'luuna ka dhaaranayay min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhurin afar bilood in la sugto afartaa bilood xaquu u leeyahay fa in faa-uu hadday afartaa bilood ama kahor ugu noqdaan xaaskiisa oo la dhaqmo fa ina allaha alla kafuurun ku dhaafid badan raximan oo naxariso badan oo waxaa weeye intaas muddadaa ta'diibkaa walow gabadhi dhibba ha ku qabta laakiin xadkaa waa la siiyey wa in casamuu dalaaqa dalaaq hadday goostaan fa ina allaha alla samiicun ki maqlay waayo caliimun oge waxbay intaas hadday la dhaafto hadduu usoo noqon waayo bimacnaa xataa inuu furana waa kaas ha fura hadduu furi waayana bimacnaa waa laga furaya saxaabadii oo dhan marka intaasoo saxaabi iyo taabiciin waxaa laga wariyey in qofka muuliga afar hadduu ka bato afarta hadduu ugu soo noqon waayo yuuqaf qaaligaa waxala joog xaaskaagi ama u laabo haddii kale waxa weye waa lagaa furaya abu xaniifa isagu wuxuu leeyaha waa iska furmi automaticaly marka xali afar baad waxba furi kartaa la yidhi waxaas qalad ma aha tarabusa fa in faa-u aa la dhahaa weyn casamu talaaq marka see ku dhici kartaa muddadii iyada automatical inay wax furto imaam shaafici aada ula niqaashaa ma garan marka taas caqli maana la yidhi muddadaas qaaligaa joojinaya hadduu noqon waayo waa kaas haddii kale waxa weeye markaas qaaligaa ka furay wlmudalaqaatu yatarabasna bianfusina halaata qurub waalmudallaqaatu gabdhihii la furay yatarabasna way suganayaan bianfusihina naftooda intaysan guursanin halaatata quruu'in saddex caado walaa yaxillu lahunna xalaal uma ahaanin an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allahu ilaahay wuxuu ku abuuray fii arxaamihina rixmkooda in kunna haddii ay yihiin yu'mina kuwii rumaysan billaahi alla iyo walyowmi alaakhiri aakharaba wa bucuulatuhunna raggoodaa axaqu ku xaq badan fii biraddihinna inay soo ceshadaan fii daalika muddadaa dhexdeeda in araaduu islaaxan wanaag haddii ay doonaan walahunna waxay ku leeyihiin gabdhihii mithlu ladi wayle- waxay leeyihiin mithlu ladii wax lamida calayhina iyaga korkood ahaadoo ragga ay ku leeyihiin oo bilmacruufi macruufa laakiin walirijaali ragga waxaa u sugnaaday calayhina cala annisaai darajatun darajo ayay leeyihiin oo qawaamaho inay mas-uul ka yihiinoo ayagu ay wax maamulaan laakiin waa mas-uuliye saxa wey wallaahu alana casiizun ku qaalib a wey oo tiisu ay socoto haddana xakiimun xikmo u saaxiiba halkaa waxaa laga hadlayaa ciddada marka waa calaaqaadka zawjiga lacalla dalaaqi waa imaan kara dalaaqaas haddii uu yimaado ciddo wax la yihaaha la tiri ciddadu marka waxaa weeye waa muddo ilaahay uu jideeyey oo gabadhaa marka la furo ilaa markay u bannaan tahay nin kale inuu guursado marka haweenku waa kala duwan yihiin kuwa la furo oo caadadu ay ku dhacdo oon uurka lahayn baa ciddadan iska leh gabadha waa in la furo loo galmoodo weliba caadana inay ku dhacdo uurna aysa lahayn sababtoo haddii laga dhinto waxaa weeye waa arbacata ashhurin wa cashar waa noo imaan doontaa iyadoon loo galmoon haddii la furana ciddo maba lahanba soo maaha hadday uur leedahana maxaa la yidhi wa ulaatulaxmaal ajaluhun an yadacna xamlahun marka waa gabar la furay oo weliba ninka ay is arkeen oo weliba aan uur lahayn ciddana ay ku dhacdo haddiise ciddo ku dhicin wallaa-i lam yaxilna eh wallaa yasa min almaxiid ah caado ay ku dhacdo wallaa-i wallaa-isa min almaxiid min nisaakum in irtubtum fa ciddatuhuna halaata ashrin wallaa-i lam yaxilna gabdhaha caadada ka quustoo caadadii gudbay oo afartan iyo konton meelahaas ku dhowaaday sida qaalibka iyo gabdhaha yararka weli caado aan ku dhicin iyo gabdhaha aan caado ku dhicinba iyada waa saddex bilood wey kuwaan marka waxaa weeye waa gabdhaha la furay oon uurka lahayn ee loo galmooday caadana ay ku dhacdo saddex caaday sugayaan saddex duhri miyaa mase waa saddex xayd adiga waxaa raajica saddex xayd maxaa ciddada loogu talagalay waxaa loogu talagalay in labadan qof hadday isfureen oo hal dalq ama laba dalqo isku fureen haddii xanaaq iyo dhibaato isfahmwaaw inay yimaado muddadan inay isgarawsadaan oo caqligii uu soo noqdo laysu soo hiloobo saasaa loogu talagalay waxaa koo loogu talagalay in la hubsado gabadhan baraa-atu raxim ma uuray leedahay mase uur ma laha oo hadhow iyadoo uurle waxaa la rabaa nin kale intay guursato inaan nasabka isku khaldanma ilmihii ninkan hore iyo ilmaha ninka dambe inaas isku khaldanma saddex caad hadday hesho waxaa la hubsanaa marka gabadhan inaysan uur lahayn markaas laakiin hadday uur leedahay oo caddi haddee ilaa ay ka dhasho ma guursan karto marka ciddadaas wey taasaa loo jideeyay gabdhaha marka maxay mas-uul ka yihiin waxaa la yidhi waxa riximkooda ku jira ama uur ah ama cadeeliyay qarina sababto axkaamaa ka ratimaysa ayagaana lagu aaminay waxyaalahaas ilaa iyagaa xogogaal u ah marka hadday qariso iyadoo uurle ay tiraahdo ciddadii waa iga dhammaato nin kala guursado nin ilmo leey nin kale u geyna xaaraanuna ku qabaya hadday ciddadii ay been ka sheegto tiraahdo iyadoo laba cidda ku dhacday saddexa ay ugu dhacday oy saas nin ku guursato ayadoo ninkan ka cararaysa ninkaas xaaraanay ku guursatay ninkaana xaqiisii bay duudsiisay marka waxaa la rabaa si daacada in loo sheego walmudallaqaatu gabdhaha la furay yatarabasna waxay suganayaan bianfusihina naftooda halaaata quruu'in saddex caado oo quri iyo duurna waa lagu fasiraa laakiin culummadu waxay xoojiyaan inuu caadada yahay sababtoo a nabigu wuxuu dhaha calayhi salaat gabadhii daci salaata ayaama aqraa'ika salaada goormaa lagadka marka duurka maska marka xaydka xadiidkuna waa xasan wey ibnuqayimna aada u rajaxaa maaragtay imaam shaafici risaala markii la weydiiyo xaydka ma qur'iga mase waa duhriga ou niqaashayo usluubkiisa laftiisaa ka fahmee in qur'iga in xaydka in duhurka lagu fasiro inaysan xoog badnayn usluubka laftiisa xujada ka fahmee qaabka maaragta yani adilada inaysan aada u xoog badnayn laakiin qolada waa qur'iga dheh oo xaydka dhehaysa qoladaasaa xoog badan sida ka muuqata ibnuqayimna aaduu zaadka uga xoojiya ibnu kaiirna waa ka muuqataa waxau dhahay xadiidkan haddou ansaxo maaragtay waa xadiidkuna waa xasan waay taqriiba marka ugu yaraado walaa yaxilu lahuna xalaal uma ahan an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allahu ilaahay wuxuu ku abuuray fii arxaamihina rixmkooda in kunna hadday ahaadeen yu'mina billaahi walyowmi alaakhiri aakhirihii adduun hadday rumaysan yihiin mar gabdhaha waa inay ilaahay uga cabsadaan dadkan ilaahay ka cabsana waxay sameynaya gabadhaa la furayaa laba caad iyagoo heshow soo masaafaysanaya awal masaafadii waa qalab wadaada u keenaya maadha meeqa caadaa kugu dhacda labo hadda ma xirantida orod hadhow inta meesha la geeyo qurandhawaa loo soo akriyo alee shiiqa saddexaan soo helay soo dhe haye hadhow saddexaan soo helay waa isaga xiray ma ku ansaxaysaa maya awal waa lasoo masaafeeyey haddana beena laga soo dhaadhiciyo qalad fii qalad wa soo maa ama beenay sheegayaan oo qaarkan ilaahay ka cabsanaynin iyadoo ninkii ciddadeedii dhammaatay l laba bisa hela si usoo rajciyeysto ama say uga fakato iyadoona saddexdii dhammaan ay leeda saddexdii waa helo kulli markaasoo dhan waa ammaano xumowa gabdhaha marka ilaahay ka cabsadaan wey ilaa ilaahay wuu ku aaminay sida weysada iyo qubayska loogu aaminay gabdhahana ciddada loogu aamino hadduu khiyaano oo ka sheeg waa qof gabar ciddadeedii ka been sheegtay waa qof weyse la-aan tukadoo kale marka hala iska jiro walaa yaxilu lahuna xalaal um ahan an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allahu ilaahay wuxuu ku abuuray fii arxaamihinna in kunna yu'mina billahi walyowmi alaakhir aakhare iyo allah hadday rumeeyeen haddaba muddadaas waxaa loogu talagalay ninkoodu inuu soo ceshado haddii ay heshiyaan wa bucuulatuhunna nimankoodii horoo furayaa axaqu mudnaasho badan biraddihinna inay soo ceshadaan fii daalika muddadaa ciddada dhexdeeda waa goorba in araaduu islaaxan hadday wanaag ay rabaan saa darteed waxaa laga fahmayaa gabdhaha dhib darta in loo ceshd ma banaano qofaa gabar soo ceshana iyadoon rabin oo qayline markaasuu idraar waay markaas hadhowna dhib haddii la sii murma haddana dalaaq kalaa dhacays dalaaq kalaa dhacays badanaa waxaa lagula taliyaa labada qof hadduu furiin oo ka dhaco hal dalqo dhaqso xataa inay isugu soo noqon xoogaa bil ha joogeen waxyar ha joogeen sababtoo mushkiliyadona xalisan oo murankii taga waa lasku noqon haddana waa la iskhilaafa dalaaqadii dhacays dalaaqadii kaloo dhacays bal horta hubiyi horta inaa heshiiseen waxay qaladaadka in laga xisaabtamo iyo waxaas oo kale haddii kale dalqaadkaa israacraacayo soo maaha marka hore waa laisku soo boodaya hal dalqaa la furaya haddana hal haye aan habin damba isku soo noqon bug meeshayaa laga sii wadaya dalaaq kalaa dhacaysa haye aan isku soo noqon bog ani marka waxaan idhaahdaa wiilasha xoogaa suga gabdhahana suga bal horta xisaabtama hal bil wada sheekaysta bal brobalaamkii meesha joogay inaa xalisanaya in kale oo meesha islaax uu ka jiro markaas ogaada wiilasha laftood inay yidhahdaan ninku gabadh waa iska soo ceshana xooga ilo bal horta gabadhan qanci inaa wada dhaqmi kartaan qanci haddaa hadda xoog ku soo ceshatid iyadoon dhaqan meeshii jirin oo gabadhii aan ogolayn mase adigana aan daacad ka ahayn hadhow khilaafka waa sii badan dalqadiyaa sii badana laakiin haddaa iska daysid xataa cuddada ay iska dhammaato intaa dalqado haddaysa dhammaan hadhow waa lays nikaaxsan karaa dadka waxay rabaan intay degdegaan saddexii dalqado wow wow wow inaad tiraahdo hadhow waa leeyahay culimmadii aftuunaa ma ajuurin maxaa laga jawaaba meel lagu cayaaray meel safar caanako war guurka siyaasa u baahan yahay furiinka iyo rajcida siyaasa u baahan yihiin bahlaan ha ku degdega marka hore furiinka lagu degdega maaha hadduu furiinka hore dhacana soo ceshiga laguma degdego ilaa gabadha aada iska fahamtaan oo la ogaado brobalaamka inuu xalismay ood ballan wada qaadateen markaasaa la soo ceshada laakiin xalaan furaha mid dambaan kusoo noqona brobalaamka haddana bug waa dhibaatooyinka meelahan ka dhacay ka mid tahay marka waxaweye tartiib tartiibaa loo baahanya midda kale gabadhiioo weli qaylinaysoon qanci haddaad soo ceshatid furiinka unbaa sii badan waxba ka faa-iidaysamaysa culimmaduna waxay dhahaan qofku hadduu ogyahay gabadha inay dhaqmayn uu soo ceshado oo idraar iyo dhib uu uga jeedo daahirka qaadigu waa u xukuma laakiin filbaadin gabadhaas naagtiisa ma ah sababto ilahi wuxuu leey in araaduu islaaxan islaaxna dadka inay isku wada qanacsan yihiin waa marka arrinta si fiican ha looga fekero sharciga markii la barto oo maqaasida la barto waxaa kala maamuli kartaa nin walbaa gabadhuu iska guursanaya sharcigii ma baranayo culimmadii lama tashanayo qaabka wax loo xaliyay ma baranayaan hadhowaa marka waxawaay bug iyo bug iyo dhibaato ka dhacaysa marka hala isdejiyo sharciga barta oo maaragtay xikmada iyo masaalixda iyo culimmada iyo ka barto isdejiya tartiibteena maaragtay hadhow reero kale yaacaya maran waxaan rabnaa dad caqli laho maaragtay degan nacam wa bucuulatuna axaqu xaqnimo badan biraddiina inay soo ceshadaan fii daalika muddadaas in araaduu islaaxan waa islaax hadday u jeedaan lagana aqbalayo wey meesha hadduusa islaaxa joogin in lagu degdego maaha ikhwaan gabadha qanci marka hore inaad isla qartaan u muuji markii aad wada qanacdaan markaa issoo ceshada markaa walahunna gabdhihii waxay leeyihin xaqii gabdhaha lama iloobin iska jira mithlu ladii mid lamida calayhina iyagoo korkooda ahaaday oo bilmacruufi macruuf ay ku leeyihiin sida adigaba gabadha inay macruuf kugula dhaqanto oy reer kuu dhaqan oy ku ixtiraamto oo sarafto ay kuugu leedahay gabadhuna ninka macruufkaasay ku leeyihiin macruufkana nabigaa sheegay calayhi salaatu wassalaam markii xadiidkii bahs bnu xakiim can macaawi bnu xayda alqushariyi can abiyi can jaddihi annahu qaala yaa rasuula allah maa xaqu zawjati axadina maxay tahay qaala an tudcimahaa idaa dacimta horta wax haddaa cuntay waxsi inaa makhaayadaha kasoo dheragto iyadana guriga ku gaajoota maaha cadkaa makhaayada koculeed wax ka sii soo qaado macal maraqiisa guriga ku caba wa taksuhaa idaktasayta dhar haddaa soo gasha ida dhar u gad walaa tadrib ilwejha wejiga ka garaacin walaa tuqabix qabaxa kalaw iyo caay iyo cidooda ha caayin walaa tahjur ilaa fi lbeyt haddaa isqabataana xaafadaha soo wareegina xoogaa guriga sariir dhinaca ka seexo wuxuu ka yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ittaqullaha fi nisaa gabdhaha ilaahay uga baqa fa inakum akhadtumuuhuna biamaanat illah ayaad ku qabsateen ammaanada islaamnimada ilaa gabarnan islaam ahayn looma ogole moogta wastaxlaltum furuujahuna dhaqankooda iyo ilmaka dhalkooda waxaa ku xalaalsateen bikelimatillahi guurka marka in xuquuqda la wada guto waay walirijaali hadda meeshaa markii dhib badanaa yimid xoogaa gabdhihii markay guryo helaan markii ay maaragtay xoogaa saldo ay heleen ayadana istikhdaamsi xumaa ka timid raggiina hadda dhulkan markay arkeen xoogaa in meelihii dowladii wax laga qaaday mas-uuliyaddii iska dhaafeen qaad wax u fariisa wax meelaha wareega gabdhihii ilmihii la isku dayacay ilaahay ha laga cabsado subxaana wa tacaala qawaamada ha loo istaago walirijaali raggiina calayhina darajatun bay kuleeyihin raggu gabdhaha ayagaa maamulka iyo qawaamada ayagaa iskaleh oo hadda ilaahay kartida uu siiyey ragga uu ku fadilay iyo xoolaha ay bixinayaan waxaasoo dhan iyo deganaashadowa marka haduu raggii haddii mas-uuliyadiisi ay dallacaanoo gabdhihiiba ay ka cara bataan taasina iyo maaragtay marfashe intagaan ilmihii la dayaco aawi hadda darajadii iyo sharaftii darajada macnaheeda maahan waa dili karaa maaha waa mas-uuliye waa wallaahu alana casiizun kii qaalib wayo xakiiman oo xikma u saaxiiba halka maanta shirka loogu joogo sala allahu calaa maxamedin waali saxbi wasalam